madaxweynaha dalka masar ayaa dib ugu soo laabtay magaaladan qaahira kadib markii uu booqasho gaaban ku tegay magaalada cariisha oo u dhow meesha lagu dilay lix iyo toban ka mid ah askarta ilaalada xuduudda ee dalkani masar safarka gaaban ee uu madaxweyne mursi ku tegay magaalada cariisha ayaa waxaa ku weeliyey wasiirka gaashaandhigga dalka masar xuseen dantaawi wasiirka arrimaha gudaha masar axmed jamaaludiin iyo madaxa muqaabaraadka dalka masar muraad muwaafi madaxweynaha masar maxamed mursi ayaa inta uu ku sugnaa magaalada cariisha waxa uu kelimad gaaban u jeediyey saraakiil iyo ciidamada ilaalada xuduudda oo ku sugnaa xero milatari oo ku taala halkaasi madaxweyne mursi ayaa afka ku ballaariyey sida ay daruuri u tahay in ciidamada amniga lagu baahiyo guud ahaan deegaanada gobolka uu ka kooban yahay iyo in laga sifeeyo deegaanada xuduudda dhammaan wixii ammaandari keeni karaa sidoo kale madaxweynaha dalka masar ayaa ugu baaqay odayaasha qabaa'ilada ee dega gobolkaasi inay la shaqeeyaan ciidamada amniga dalka masar si loo helo xarumaha ay ka soo duulaan qolyaha dembiilayaasha ah ee qorshaynaya inay dumiyaan dalkani masar ayuu hadalkiisa sii raaciyey madaxweyne mursi iyo madaxda kale ee sarsare ee dalkani masar ayaa ujeedada booqashadood waxay ahayd mid ay ugu kuurgalayeen xaaladda ammaan ee ka jirta guud ahaan gobolka sinai oo xuduud la wadaaga dalka israa'iil dhinaca kale madaxweynaha dalka masar maxamed mursi ayaa soo saaray wareegto uu ku sheegayo in saddex maalmood loo baroor diiqo ciidamada masar ee lagu dilay xuduudda ay wadaagaan masar iyo israa'iil bayaan ka soo baxay madaxtooyada masar oo uu ku saxiixan yahay madaxweynaha dalka masar oo uu akhriyey yaasir cali afhayeenka madaxtooyada masar ayaa lagu sheegay in saddex maalmood oo baroordiiq qaran loo samaynayo lix iyo tobanka askari ee lagu dilay meel u dhow marinka karim saliim ee xuduudda masar ay la wadaagto dalka israa'iil iyo dhulka reer falastiin أصدر السيد رئيس قرارا جمهوريا بإعلان حالة الحداد في الجمهورية لمدة ثلاثة أيام madaxweyne mursi ayaa soo saaray go-aan jamhuuriyadeed oo uu ku iclaaminayo baroordiiq waddanka oo dhan ah oo loo samaynayo arwaaxda shuhadada ku geeriyootay dhacdadii ugu dambaysay ee ka dhacday gobolka sinai على أرواح شهداء الأحداث الأخيرة في سيناء sidoo kale bayaanka madaxtooyada ayaa lagu sheegay in maanta ciidamada lix iyo tobanka ah ee la dilay lagu samaynayo aasqaran fagaaraha qabuuraha askariga daasoon ee magaaladan qaahira taasoo ay kasoo qayb galayaan madaxda sarsare ee dalka masar sida madaxweyne mursi ra-iisul wasaare kandiil iyo wasiirka gaashaandhigga xuseen dantaawi warmurtiyeedka madaxweyne mursi ayaa lagu tilmaamay in askarta ku geeriyootay iyo kuwa ku dhaawacmay weerarka ka dhacay xuduudda masar loo maamuusayo sida dadkii ku shahiiday ama ku dhaawacmay kacdoonkii masar كما أصدر السيد الرئيس قرارا بتكريم كل من استشهد أو أصيب في أحداث سيناء sidoo kale madaxweynaha ayaa soo saaray bayaan uu ku sheegayo in loo maamuuso dhammaan ciidamadii ku shahiiday ama ku dhaawacmay dhacdadii sinai sida loo maamuusay dadkii ku shahiiday ama ku dhaawacmay kacdoonkii masar ذات تكريم شهداء ومصابي ثورة 25 يناير warku waxa uu intaasi ku darayaa in madaxweyne mursi maanta uu booqanayo isbitaalada ay yaalaan askarta ku dhaawacantay weerarkii daraad ka dhacay xuduudda masar ay la wadaagto israa'iil arrimahan ayaa imaanaya iyadoo shalay golaha sare ee ciidamada qalabka sida ay sheegeen in ay diyaar u yihiin inay sugaan amniga guud ee dalka masar gaar ahaan gobolka sinai habeenkii axadda ayay ahayd markii lix iyo toban askari oo ka mid ah ciidamada ilaalada masaarida lagu dilay meel u dhow xuduudda masar ay la wadaagto dalka israa'iil iyo dhulka reer falastiin xuseen saxnuuni v o a qaahira